magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari weliba la kaqobaday munaasabadii oo kaqalan bedeladaayanah arday dhammaysatay barashada kitaabada fiqiga islamarkaasina ku aflaxeen madarasada sheekh maxamed ah munaasabad weliba ku qeyb galay maamulka madarasada bahduwal barashada waalidiin macalimiin iyo marti sharaf kala sheekh maxamed macalin axmed oo sheeg biyaaya casharadiiyo weliba uuse sharaxay marxaladooga iyo homareen ardaydu iyo ujeedadii ku leeyiin in ardayda iyo baran culumta fiqiga
waxaan jeclahay halkan inaa uga faa'iidaysta kelmad yaro kooban oo ah hadafka aan ka leenahay mashruucan mashruucan hadafka aan ka leenahay waxaa weeyaan inaan diyaarinno fuqahaa lmustaqbal dad mustaqbalka culimo inoo noqda gaar ahaan fiqiga inoo xambaara silsiladda hadda aan wadno sida aad maqlayseen waa silsiladdii fiqiga waxaa noo dhiman hadda inaan minhaajka aan bilowno haddii ilaaha yidhaahdo silsiladda fiqiga haddaan dhammayno waxaa noo qorshaysan silsilad qawaacid alfiqiya inaan ku xejisiinno waxaa noo qorshaysan hadday iyadu dhammaato silsilad oo usuul fiqi ah inaan ku xejisiinno ardaygu intaa kuma noqon karo sheekh kaamila laakiin funuunta kale waxaan ugu talagalnay inuu culimmada kale kasoo faa'iidaysto oo uu kasoo qaato ugu dambeyntii yaana kumid ee marti sharaftii a ku qeybgeli munaasabadii yang mahadnagana maamulka madarasada sheekh maxamed saasaatoona weliba iyo la dardaarmeena ardayda walkubaratiya mahadnaq aanu mahadnaqaayo sheekheena sheekh maxamed macalin iyo ardayda aada wax uga bartay oo xifdiyey shan boqol oo beyd oo matuunta ah waxaan leeyahay sheikha allaha barakeeyo ardayduna sida ay wax uga qaadatay oo u xifdiday oo aanu markhaantida ka nahay insha allah waxaan leenahay allaha barakeeyo inta dambena allah u fududeeyo waxaan leeyahay runtii wax aada iyo aada u wanaagsan baa lasoo bandhigay oo cilmi ah waan isleeyahay runtii waa wax waxa weeye ummadda anfacaya qofka ardaygana anfacaya ummaddana anfacaya maxaa yeele ummadda baahi cilmi bay qabtaa baahi diin bay qabtaa baahi culummay qabtaa marka run ahaantii waxaa loo baahan yahay culummada oo runtii sheekh maxamed iyo maxaa idhahdaye ay hormuudka ka yihiin namadkan runtii ay qaadeen waa namad numuudaji ah oo runtii mubaarag ah aan isleeyahay waxbuu ka tegayaa waxbuu ka tegayaa arday buu soo saarayaa ummaddana runtii wuxuu siinayaa wax ay waxna waxa weeye culummo ay dhaxal siiyaan marka culummadana doorkoodu waa inay cilmiga ay ummadda u reebaan waxaan mahadnaqayga horaan u geystay waxaan rabaa insha allah mawduucani inuu yahay mawduuc aada u qiimo badan waxaan kolley aan dareemayaa kitaabkani kitaab hawlyar maaha waxaan dareemaynaa kutubta waxaan maqalaa alfiyatu ibn maalig iyo alfiyatu alciraaqi iyo waxaweeye markii laga hadlay xadiiska waxaan arkaynaa alfiyatu waxaweeye suyuudi oo kale iyo waxaan maqlaynaa alfiyatu waxaweeye usuulu fiqi iyo kani waa alfiyatu lfiqhi weeyaan
xafladii aan ka qaybgeli jirnay tan waxay u tahay xafladda ugu fiican ugu khayroon maasha allah aad baan usoo dhaweynaynaa waa xaflad lagu soo bandhigayay fiqi iyo diinta islaamka barashadeeda waa arrin aada iyo aada loo baahan yahay insha allahu tacaala waxaan ugu ducaynaynaa ardada hadda kooban oo hawshan gacanta ku haysa siday u aqliyeen aan dhegaysanaynin in ilaahay subxaanahu wa tacaala shanta boqol oo bayay soo diyaariyeen inta hadhan in ilaahay u fududayo oo ay soo diyaariyaaneen
waxaan u hambalyeynayaa ardaydan ku guulaysatay cilmigii ay barteen oo shanta boqoloo beej qaatay oo dibadda ka xafdiyey iyo shuukhoodii ilaahay xaftiyey sheekh maxamed oo ah dee culimmada ugu waaweyn oo wax weyn waddanka ugu fadhiya waxaan leenahay allaha cilmiga aad qaateen allah idinku anfaco kuwii gudbiya oo gaarsiiya meeshii la rabeen allah idinka dhigo shiikhana waxaan leenahay ilaahay hanoo xiftiyo oo ilaahay hanoo daayo in waxa weeye muhiima